guddiga taakulaynta suuqa weyn ee xaafadda hanti wadaag oo bishii hore uu ka kacay dab xoogan ayaa lagu wareejiyey deeq lacageed oo ka timid jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka norway qaar ka mid ah guddiga taakulaynta suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa u mahad celiyey jaaliyadda ku nool waddanka norway ee ka qayb qaatay gurmadka dabkii ka kacay jowhar bishii hore galabta waxaan isugu nimid inaan deeq lacageed oo ka timid dalka norway aan ka guddoono cabdiraxmaan maxamed xasan gacal oo ay soo wakiisheen jaaliyad degan maaragta dalka norway gaan ahaan magaalada nova waxaan leenahay waa mahadsantihiin
waxaan ka wareejinay lacag gaaraysa kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobo dhibic afartan iyo sideed doolar maxamed xasan gacal reer jowhar waa taqaaniin doctor gacal oo caruurtiisa waay waxaan ka hadlayno cabdicasiis waxaan leenahay adiga iyo dadkii aada wax ka soo qaadayba ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro xildhibaan cabdiraxmaan gacal oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay dadka u soo wakiishay lacagta
waxaan wakiil ka ahay oo aan ku cawday nin la yidhahdo cabdicasiis maxamed xasan oo iga yar oo walaalkayah oo aan u bandhigay dhibaatadii ka dhacday adduunyadu waa tuulo ayagana waa arkeen dad mucsiriinahoo uun asna oo ku qeliyey lacag cadadkeeda dhan kun iyo laba boqol toddobaatan iyo toddoba dollar dhibac afartan iyo siddeed senti ayay walaalkaas meesha degan magaalo la yiraahdo oo norway wadanka norway ka mid ah oo yar yova yovi miya ay ka soo qaadeen dhinaca kale guddoomiyaha golaha deegaanka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare ayaa u mahad celiyey cid walba ay ka qayb qaadatay gurmadka loo sameynayo ganacsatadii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag kasoo jeeda dowladda hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar ee dalka norway ee u horkacayo cabdicasiis cabdicasiisow adiga iyo reer gacal oo dhan waxaan leeyahay iyo dadka walaalaha oo tuuladaas degan ama magaaladaas gaaban degan waxaan leenahay kheyr badan ilaahay idinku bedelo waan helnay lacagtii aad u soo wakiilateen xildhibaan cabdiraxmaan waxaad tihiin tiimkii labaad wax u baxsado gurmudka dadka ku dhibaatoobay suuqa hanti wadaag ee degmada jowhar waa ku faraxsannahay waxaan rabnaa sidoo kale in ay ku daydaan qurbo joogta kale ee kasoo jeeda degmadan jowhar gurmudkan ayaa waxa uu qayb ka yahay taakuleynta loo sameynayo dadkii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar